iyadoo madaxda sarsare ee dowladda dalkani kenya ay hore u shaacisay in ay xiri doonto bisha kow iyo tobanaad labada kun lix iyo tobanka ee sanadkani xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya haddaba dadka ku nool xerada qaxootiga xaga dheer ayaa cabsi weyn ka muujiyay xiritaanka xeryaha dhadhaab iyo muddada ay hore u shaacisay dowladda dalkani kenya oo maalmo ka hartay geediri ilaa hadda dowladda kenya xeelada waa iska marna xeelada bisha kooda meesha lagaa xeelada qoxdii albabada loo xiray marka anaga walaac weyn iyo walbahaar weyn baan nahaya waxay noqon doonto ma naqaan laakiin dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa maadaama aan nahay qaxoonti dhowr iyo labaatan sano deganaa inay si xun ee noola dhaqmaan si balaadnimada ku jirta ay noola dhaqanto wadanka anaga hadda waqtigan xaadirka ah nabad buuxdo kama jirto oon ku noqono adduunku dhan wuu ogyahay waayo waqtigan hadda xaalka soomaaliya kuma noqon karno ilmaanay waxbarashada noo haystaan meeshaan deganay nabadgelya noo haystaanaa waqtigan xaadirkan diyaar umani inaan ku noqono soomaaliya markaa dowladda dowladda kenya horta iyadaa iska hadashay meesha waxaa laga yimid dagaal nin inta raaxa u joogo ma, ma aha dadka sababtoo ah waa xero qaxooti oo dhib badan qaxar badan waddanka wax ka fiican ma laakiin waddanka ma aha meel lagu laabto waayo maalin kasta waxaan maqlaynaa qarax maalin kasta hebel baa la dilay annaga carruur baa wax noo barato marka meel aan u laabanayn haba yaraatee ma jirto dowladda kenya waxaan u baaqayaa dhanka laabashada way ka fududaatay ha ka naqato xerada waa xero qaxooti dadka waa dhiban yahay welwel badan bay ku abuurtay marka raaligelin ha ka bixiso waxaan baa ku dirayaa dowladda kenya oo dhahday bisha koob iyo toban noofembar xeryuhu waa xiran yihiin Een, waxaa nala habboon warkaasi inuusan war qaxootiga aad u fiican ahayn ilmihii wax noo baranayay kuma habboona Een, dalkii soomaaliya dhibta ka jirta ma nagu anfacdo walaalaha iyo dowladda kenya oo lix iyo labaatan sano dalkooda abaal noogule ay nagu hayeen waxaan ka codsanaynaa baaqan ugu diraynaa inay ka noqdaan codkii ahaa dowladda muxuu ahaa qaxootiga ahaa nala ka raro oo laga walbahaarsan yahay rarka qaxootiga ee loo celinaya dibcelinta wadankiisa lagu celililooy male ilmaheenni waxay noqdeen ilmo kenyaan ah wadankii ku barbaareen wadankii wax ku barteen la qaybsadeen wax walba iyo cilmiga iyo wax walba la qaybsadeen maadaama ay dhacday hal la celiyo qaxootiga dowladda kenya anagana warka sii badanayna waxaan ka codsanaynaa in ay ilmihii waxbarashada waxaa noogu jiraan ilmo ilaa foon ilaa eydka ilaa wanka intaa iskuul bay noogu jiraan hadday xagga tagaan iskuulaadkii iyo waxbarashada ilmihii ma helayaan waxbarashadoodii iyo fikradoodii iyo waxay higsanayeen dib bay u dhacay Een, taasina waa midda ay keentay inay u dulqaadato culayska faraha badan ay ku keentay ee, ku- qaxootigu ku keeneen dalka kenya ee, mataqaana xagga sida environmentig oo kale Een, markaa marnaba kama filayno dowladda kenya wax qaxootiga khatar ku ah waa dowlad ilbaxa biniaadamnimadana mataqaanaa inay ka qayb qaadanayso yacni ay tixgelinayso waa iska waa arrin jirta waa maxamed cabdinuur cabdulaahi raadiyo cadaade xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya